فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد بسم illaahi الرaxmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaah kulan wacan soo dhowaada dhegaystayaal qodobada caawa barnaamijka dhuuxa wareesyada aad ku dhegaysanaysaan waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war ka soo saartay imaashiyaha abay axmed sidee dadka soomaaliyeed u arkeen socdaalkii uu maanta abay axmed ku yimid muqdisho intee la eg tahay dhibaatada ay bulshada muqdisho kala kulmeen soo dhoweynta ninkaas xog ayaan idinka siin doonnaa isla arrinkaas waxaad maqli doontaan dowladda federaalk oo toogatay oo abay axmed hortiisa ku toogatay wiil dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo ku sugnaa xeebta liido xilli dhallinyaro badan ay cod dheer ku sheegeen in etoobiya ay tahay cadow waxaan idinsoo gudbinaynaa dareenka ay muujiyeen dadkii halkaa ku sugnaa dhuuxa wareysyada waxaan caawa idinkugu haynaa oo kale wararka dagaalkii maanta ka dhacay balcad iyo hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed oo la aamusi waayey khasaaraha maanta ciidankiisa ku gaaray weerar ka dhacay gobolka bakool hadalkiisa ayaan idinsoo gudbinaynaa inta uu socdo dhuuxa wareysiyada waxaad maqli doontaan wareysiyo ku saabsan shirkii dhowaan uu soo gebagaboobay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo wullaadda waxaad maqli doontaan wareysiyo aan madasha idinkaga soo qaadnay wullaadda gobolka waxaad kaloo dhegaysan doontaan sharaxaadda filim uu kanaalka wararkii alkataa'ib ka soo saaray weerar ka dhacay ceel cali axmed oo khasaare xooggan lagu gaarsiiyey dowladda federaalka waxaan meesha ka marnayn dhacdooyinkii ugu waaweynaa toddobaadkan oo caawa oo kale oo jimco ah aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan قلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan waxaan hawada idinka leenahay mar kale assalaamu calaykum barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saartay imaashiyaha abay axmed bayaankan iyo siday u arkaan iyo socdaalka abay axmed ee muqdisho wararkaasi waxaa inoo eegayaa cabdifataax maxamed qaasim haya cabdifataax aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise cali marka hore waxaan ku horumaraynaa bayaanka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka ayaa waxaa cinwaan looga dhigay badda soomaaliyeed baylaha ma ahan shan iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix labaatan iyo toddobada febraayo laba kun iyo shan iyo labaatan waxaa lagu bilaabay damaca xabashida etoobiya ee ku salaysan boobka dhulka iyo biyaha soomaaliya wuxuu ahaa mid soo jireen ah oo ay fac ka fac iska dhexlayeen maamuladii soo maray etoobiya laga soo bilaabo nidaamyadii solomoon iyo mingistu ilaa midka uu maanta hogaaminayo abiy axmed sida ay taariikhdu ka markhaati kacayso nasaarada etoobiya iyo hoggaankeeda marna kama tanaasulin siyaasadooda guracan ee ku aadan qabsashada soomaaliya gurashada khayraadka waddanka iyo gaboodfalka ka dhanka ah dadka soomaaliyeed waxaa war-saxaafadeedka lagu yidhi isaga oo dib u soo nooleynaya damaca soo jireenka ah iyo cadaawadda diineed ee kala dhexaysa muslimiinta bariga afrika wuxuu abiy axmed maanta doonayaa inuu xaqiijiyo himiladii ay ku hongoobeen awooyaashiisii halaagsamay ee ku guuldaraystay inay qabsadaan xeebaha soomaaliya isaga oo kaashanaya dabadhilifyo aan damiir lahayn oo uu ka mid yahay xasan gurguurte intaa kadib war-saxaafadeedka waxaa lagu caddeeyey mowqifka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku aadan damaca iyo daandaansiga xabashada etoobiya waxaana lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay si cad oo aan gabbasho lahayn u diidaysaa qorshe walba oo la doonayo in etoobiya loogu sharciyeeyo taako ka mid ah xeebaha dhulka soomaaliya jihaadkii awoyaasheen ay galeen sida imaam axmed gurey sheekh bashiir sheekh xasan barsane iyo sayid maxamed cabdulle xasan ayaa ahaa midkii hor istaagay in etoobiya ay xaqiijiso yoolkii ay ka lahayd geeska afrika xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay allaah idamkiis ku taagan tahay oo ay ku taagnaan doontaa baa lagu yidhi war-saxaafadeedka dhabbahaas iyada oo la dagaalamaysa saliibiyiinta etoobiya kana difaacaysa diinta dalka sharafka iyo hantida dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah intaa kadib xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dirtay dhambaal bogaadin ah waxaana bayaanka lagu yidhi waxaan halkan ka bogaadinaynaa weeraradii madaafiicda ahaa ee ay maanta mujaahidiintu ku beegsadeen garoonka diyaaradaha muqdisho xilli lagu soo dhoweynayey mujrimka saliibiga ah ee abiy axmed iyo weerarkii halyeynimo ee geesiyaasha islaamku ay ku qaadeen xeryaha murtadiinta ee degmada balcad ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka weeraradan ayaa allah fadligii baajiyey xaflad la filayey in loo qabto imaanshiyaha abiy axmed iyo booqasho xubno ka mida wafdigiisa ay ku doonayeen inay ku gaaraan degmada balcad oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay xabashidu sheegato war-saxaafadeedka intaa kadib waxa uu fariin u diray dadka soomaaliyeed waxaana lagu yidhi muslimiinta ku nool soomaaliya waa inaysan marnaba wanaag ka sugin maamulada riddada ah ee diintooda sharaftooda iyo dhulkooda ka iibsaday saliibiyiinta ee u gogol xaaraya hormuudkana ka ah in xabashidu qabsato bariga afrika gaar ahaan xeebaha soomaaliya madaxda murtadiinta waa kuwii horay etoobiya ugu wareejiyey qaar ka mid ah dekedaha muhiimka ah ee soomaaliya haddana u hanqaltaagaya inay iibsadaan intii soo hartay haddii aan nahay ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah etoobiya waxaan uga guulaysan jirnay halgan islaami ah iyo dagaal jihaad ah sidaa darteed waxaa muhiim ah in aan dhabbahaasi laga leexan si allah uu dhagarta cadowga inooga leexiyo kelimadda towxiidka kor u ahaato dalkeenna iyo diinteennana aan u madax bannaanaano ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka intaa kadib xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dirtay dhambaal kale oo aad u mug weyn waxaana lagu yidhi war-saxaafadeedka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay guud ahaan muslimiinta ku nool bariga afrika gaar ahaan dadka soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay maskax maal iyo muruq wixii ay leeyihiin isugu geeyaan la dagaalanka cadowga horarka ah ee etoobiya kana hortagaan damacyada isballaarinta ah ee ka guuxaya maanka xabashida maxamedow war-saxaafadeedka intaa ayuu ku idilyahay haddaan sawir guud ka bixinno ee dadka soomaaliyeed runtii maanta imaanshiyaha abiy axmed waxay ka muujiyeen dareen aad u kacsan waxaana looga qiyaas qaadanayaa dareenkooda muuqaalada ay soo dhigeen baraha bulshada qoraalada iyo boostiyada ay sameeyeen sida twitter-ka facebooka iyo meelaha kale ee social mediaha ama baraha bulshada waxaa la dhihi karayaa dadka soomaaliyeed diidmo qayaxan ayay kala hor yimaadeen amaanshiyaha abiy axmed ee muqdisho ee boorarka lagu xardhay sidaa dadka soomaaliyeed loo bahdilay xanibaada lagu soo rogay bulshada magaalada muqdisho maanta qofna kuma dhaqdhaqaaqi karin inta badan wadooyinka gaar ahaan wadada maka almukarama iyo wadada kale ee garoonka diyaaradaha ka baxda ee martaa suuqa beerta iyo afisyoni iyo dhinacaas iyo dekadii sii marta dhulkaas oo dhan maanta waa la xiray dadkana wax dhaqdhaqaaq ah looma ogolayn ilaa iyo xalay ayaa xanibaadu ay saarnayd oo xataa xildhibaano ayaanan seexan hoteeladii ay deganaayeen oo ku kala xanibmay meelihii ay ku sugnaayeen arinta hadalhaynta ugu badan caawa taaganna waxay tahay maanta abiy axmed waxaa la geeyey xeebta magaalada muqdisho gaar ahaan iyadoo waxaa la saaray dabaqa ama hoteelka halkaasi uu ku leeyahay ninka lagu magacaabo cabdulaahi maxamed nuur lagunaaneyso soddon jir iyo soddon milyan dabaqa kore ayuu ka eegayey xeebta liido marka waxa uu ku soo hagaagay iyada oo xeebta ay ku ciyaarayeen dhalinyaro dhalinyarada cod dheer ayay ku sheegeen abiy axmedna way maqashiiyeen inuu yahay cadow abiy dooni mayno iyo erayo kale kadib ayaa ciidamo lagu soo fasaxay abiy oo daawanaya halkaas waxaa lagu jir dilay dhalinyaro rag iyo dumar isugu jira gaar ahaan wiil dhalinyaro ah ayaa madaxa ee halkaasi looga toogtay dhiiggiisii biyaha xeebta ayuu ku darsamay sida laga dheehanayo muuqaal ee lasoo dhigay marka dadka soomaaliyeed runtii dareen aad iyo aad caro ay ku dheehan tahay ayay ka muujiyeen maxamed haddaba dhegaystayaal waxaa magaalada muqdisho lagu dilay wiil dhallinyaro ah weliba abay axmed hortii ayaa lagu dilay waxaana ka dhiidhiyey dhallinyaradii xeebta joogtay waxaana idiinsoo gudbinaynaa dareenkooda yuro soomaaliyeed badooda in loogu imaado dhiiggooda saas lagu daadiyaa lacalaha shaydaan ku yaale waxaan damiir mala soomaalida wallaahi billaah ninka saakaskaa kasoo baxbadiisa inuu damaashaa tago kusoo farxad qaato aan madaxiisa dhiiggiisa madaxaas lagu shube madaxa xabad laga marso wallaahi billaah laa ilaaha ila allah wa anna maxamed rasuul waxaan wallaa damiir soomaaliya iyo damiir bilaadanimo xataa mala wallah war wiilkaas hooyada maanta dhashay maxay dareemi kartaa laa ilaaha ila allah wallah waxaasna dhiig waa badda baddeena soomaalida inna lagu imaada saas dhiigooda loo daadiyaa wax kale iska dhaafee waa dhinta wiil madaxa wiil xabad laga والله dhacdo la yaab leh waa ilaa awligeed wadan ka dhicin waa dhacdo joog meesha uu dilaayo joog aan waxa arkay waxa waay wiilka oo xabada oo qor lagu dhuftay madaxa loogu dhuftay horteeda horteeda ku dhacay faraxsan maxaa qof kasta Soomaali ku farxayso in oo Ethiopian loo xir wadanka wadankeena aan ku raaxaysano Abiy Axmed wuxuu raadinayaa bad waxa waay faanta oo bad bad Soomaaliya ka raadinayaa faanta hadana badi leedahay lagu soo dhaweynayaa والله أنا دولة الصومال مارس مارس أحسن شيء كده dhacdada maanta dhacday waa dhacdo xun annaga oo soomaali ah in nin xuno oo loo soo dhameeyo oo cunug lagu dilo taas waxaa waay wax xun waay rugjeeg ahaa weliba ninka agtida oo agtida u taagnaada cunug sababtoo ah ninka askari ah soo hortaagan oo ninka xabad ku dhuftaba taasna waxay caddeynay in soomaalinimada haa soomaalinimada inay xun tahay in xuno oo etoobiyaan ah soo aniga inta waddanka rumaawa babaal kilo xira laamiyaasha taas cama yeelan aniga maxaa dhahdeen abi axmeddan abi axmeddan anuu waxaan dhihi lahaay madaxweynaha xasan sheekh waxaan dhihi lahaa ninka soomaaliyeed laga dilay oo maanta ii sheeg nin etoobiyaan xun oo la soo dhaweeya wiilkana loo dilo xanuuna waxaan ka qabaana xaggeeyo aniga markaas waa soo dhawaa markaasaa la shisheeyaa intaana soo maraa marka xanuun waaye nin etoobiyaan xun eh inaa nin soomaaliyeed loo dilo ninka u dilaa badabaale badkaas dareenkeega ma lasoo koobi karo dhihi lahaa xasan sheekh maxamuud firinkaa wadda jooji
aada wax maa dhacdadan inay soomaali ka dhacdana ma filinaynin in wiil soomaaliyeed oo hooyo soomaaliyeed dhashay oo waddankiisa dalxiis u imaaday in nin oo gaala oo etoobiyaan ka imaaday waddankiisa in loo xireeyo waddankeena khaladaa u arka ani ahaanteyda hataa hal wiil ma ahan saddex wiilaa la maraayaa marka si khaladaa u arkaa waa joognay laakiin waa kala fogeen waa soo orodeen kadibna wiilka soo la qaadaa ka soo gaarin qalbigeyga zaa'id iyo zaa'id aa ugu xumaaday weliba zaa'id mararka qaar xataa maxaa isdhahay maxaa adiga qoriga lagugu dhiibi waayey ninkaas maxaa see ninka dhallinyarada oo ninkaa dhallinyarada soomaalida dilaya maxaa ka qaldan walaa anaga dhammaan inna la ciilaayo camal aa u dareen annaga etoobiyaan iyo yuhuud umiskee dhaawto waxayna iskee dhaawta ma lahan waxay iska kee dhaawta ma lahan aniga anoo ilmo yariise a etoobiyaan duulaan uu soo qaaday gurigeyga anoo jooga ilmo yara aha cunugta camal aha cunugta camal waxba ma samee karin aniga etoobiyaan saddex birdirtiis aniga hadda ku dhintay udiweedaada wax ka gaargagaxay dadka dhan dhulka yaaleen waa liilaawe dagaalka fooriyaa waa ninka xasuusto ninka xasuusto labada kun labada kun iyo sideedii ninka xasuusto etoobiyaan aniga aaba soomaaliyeed oo dhulka yaala wax la samee waay anoo ilmo yare saddex biri cunto mucunin saddex biri cunto mucunin waa etoobiyaan aniga waddankii calimihiisa loogu samee karaa isaga iyo yuhuudka waxba laisku kaa dhaamo damiirkiina ala kiciyo madaxweynaha waxaa dhaa ma jirto waxaa dhahay ma jirto wiilka badda lagu dilo oo yariiska eh oo soomaaliyeed oo ilmaha yarka waa la dilay nin etoobiya dartiisaa loo dilay nin dartiisaa loo dilay madaxweynaha dartiisa madaxweynaha siduu etoobiyaanka nabadu helaan wuu dilay wiil soomaaliyed oo baddiisa jooga ayaa la dilay sababta loo dilay maxaa waay Ethiopia dadkiisa loo dilay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray lana wareegay degmada balcad oo ay joogeen ciidamada dowladda federaalka haashim cabdinaasir ayaa warbixintan ku eegaya ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka aroortii hore weerar culus kula wareegay saldhigyada iyo xarumaha dowladda federaalk oo ku leedahay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe wuxuu ahaa weerar culus oo dhowr jiho looga qaaday degmada balcad iyadoo la bartilmaameedsaday dhammaan goobihii ay joogeen askarta dowladda federaalk waxaa magaalada iyo xarumaha la wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wax yar kadib markii uu dagaalku sii dhammaanayo waxaa kabeen loo dhigay ciidamo gurmad ah oo ka yimid dhanka deegaanka ilbaq kuwaas oo khasaare la gaarsiiyey sida lagu caddeeyey bayaan ka soo baxay taliska xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay in weerarka uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana lagu yidhi khasaaraha horudhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa saddex iyo labaatan dhimasho iyo dhaawac ah kuwaas oo isugu jira askar iyo saraakiil murtadiin ah oo lagu dilay weerarka tooska ah iyo kabiinka ah loo dhigay gurmadka murtadiinta sidoo kale mujaahidiinta ayaa xabsiga balcad ka sii daayay dad shacab ah oo cadowga halka ugu xirnaa ayaa lagu yidhi bayaanka mid ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada balcad wuxuu warbaahinta islaamiga alfurqaan u sheegay in ciidamada dowladda federaalka la muquuniyey islamarkaana ay arkeen askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhex lugeynaya magaalada hadallana u jeedinaya dadweynaha waaga marka uu baryahay salaada mugaan masaajidka joognay ciidankii al-shabaab ah weerarku soo qaaday nimankii dowladda ahay oo meesha fadhay ciidankii dowladda wax yar kabacdiba haddii alla uu roon yahay allahu akbar ah saldhigga ka yeertay haddana maanta saldhigga iyo islaana waa la jiraa meel kaloo xarumihii kaloo haddii lagu roon yahay dowladda allahu akbar ah haddana ka yeertay xabadaha in yaray socdeen wax yar kabacdi haddana meel kaley ka bilowdeen wax yar kabacdi meel kaley ka dheheen aakhir ku dambo meesha buundada ayay ka wada tallaabeen dowladdii sida noo muuqata burundigay u galeen waa la hadleen dadkii si guud u hadlu haayeen dadkiiba isu keeneen ba dada guu dad badan bay ba la hadleen ba shacaba waa la hadlu haayeen dadka dadka isdejiya waa haddii lakuuronya waa ciidankii al-shabaab waa waa dadka mataqaan ciidanka muslimka wax idin haysta male wax culaysa male qof la haysta male gaaladaas iyo wax gaala la jira baan iskala xarbinaynaa sidaasaynu ugu dheheen horey noo dhaafeen kuwa kalaa nuu yimiday dad culamaha waaweyn aa noo yimid waa khiyaara waa wax culaysa iyo wax dhibaata lagalama kulmin dadka aad u farxad geliyeen sidoo kale qarax ka dhacay magaalada balcad ayaa lagu dhaawacay taliyaha booliiska degmada balcad u qaabilsan dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabo xuseen macalin iyo sidoo kale askari ilaala u ahaa abbaaro xilligii barqanimadii maanta alkataa'ib ayaa bahaysay sawirro laga soo qaaday goobta dagaalka ah iyo waddooyinka magaalada balcad kuwaas oo lagu arkayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa sawirada ka muuqanaya ciidamada dowladda federaalka oo koox koox uga cararaya mujaahidiinta sidoo kale waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo la wareegay xarumaha balcad iyo agabyo ay furteen marka sawirada laga yimaado waxaa baraha bulshada aad looga hadalhayaa weerarka maanta ka dhacay magaalada balcad waxaana la arkayaa muuqaalo ay soo duubeen dadweynaha oo muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo eryanaya askarta dowladda federaalka dadweynaha waxaa ka muuqata deganaan waxay ku qoslayaan oo ay la yaaban yihiin farxadka askarta dowladda federaalka sida laga dheehanayo muuqaalada ay soo gudbiyeen balcad waa magaalo istaraatiiji ah oo soddon kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee muqdisho taasoo maalmihii lasoo dhaafay ay dowladda federaalka oo ciidamo ku soo qufaysay kuwaasoo uu babac dhigi waayey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka faramaroojiyey degmada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم weli barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku jirnaa hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa ka hadlay askar iyo saraakiil dhimasho iyo dhaawac ugu noqday weerar ka dhacay gobolka bakool kuwaasoo tiradoodu gaarayso kow iyo labaatan waxaan halkan rabaa inaan oga diro tacsi ciidamada oo maanta ciidan gurmad ahaa oo u socday ciidamada miino loo dhigay la kacday dad qiimo badan oo saraakiil iyo saraakiil xigeenno iyo dableyba ah na ay ku dhinteen kuwo intaasoo kale ahna ay ku dhaawacmeen dhacdadaas oo xanuunka badan ayaa dhacday wax qornaabay ahayd dadkii dhintay askartii iyo saraakiishii meesha ku dhimatay dalkoodii dadkooday u dhinteen
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qodobo kale ayaa nugu soo maqan balse markaan waxaan idin dhexgeynaynaa hoolka uu ka dhacay shirka hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo wullaadda weriye cabdulaahi soomaali oo shirka noogu qayb galay wuxuu waraystay wullaadda uu halkaa kula kulmay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaa ila jooga madaxda gobolada ee walaayadka islaamiga ah qaarkood waxa ay ka qayb galeen oo soo gebagaboobay shir u dhexeeyey hoggaanka sare ee xarakada shabaab almujaahidiin iyo iyaga haddaba maxaa shirkan looga hadlay maxaa ayaga la faray si gooni ah maxaa loogu tilmaamay arrimahaas ayaanu ka wareysanaynaa waxaanu ka cudurdaaranaynaa in walaada qaarkood aysan halkan nala joogin maadaama gobollo fog ay jiraan oo aaladda fogaan aragga ay uga soo qayb galeen ee shirka laakiin waxaan wareysanaynaa kuwa ay nala jooga iminkana waxaa iga soo hor muuqda sheekh cali darwiish oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe marka hore kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan jazaaka allahu khayran cabdullahi waa dhowaysa waxaa tahay waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe halkan shir baad ku yeelateen haddii aad tihiin xarakada shabaab lmujaahidiin bal ka waran maxay ahaayeen ama kuula muhiimsanaa qodobada halkan aad ku falanqayseen muddo ayaad fadhiseen
muddo dheer ayaan meeshaan fadhinay shirku socday wuxuuna ka dhexeeyey qiyaadada xarakatu shabaab almujaahidiin iyo maktabku siyaasa walwilaayaat iyo makaatibtii ka shaqeynaysa oo dhan jazaahum allahu khayran wax badana laga niqaashay oo la gorfeeyo oo laisla rogrogay waxaa ka soo baxay guulo aada u sarreeya waxyaalaha meesha ka soo baxay horumarka bulshadan ayaa ka mid a sidii loo horumari lahaa xagga waxbarashada dacwada wax soo saarka beeraha caafimaadkooda arrimahaasoo dhan baa laga wada tashaday iyo kuwo kaloo fara badan dhammaanna waxaa laga wada gaaro go-aano ilaahayna waxaa weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu inoo hirgeliyo noo meelmariyo adigu si gooniya maxaad meesha ka faa'iida waana marka ugu horeysa oo dee aad waali noqoto marka xog badan meesha waa laisku weydaarsada xoogaa mar qaarna waa suuragal in waxyaabaha qaar laisku dhaliilayo anigu waxyaalahan ka faa'iday waxaa kamid ah waaya fadhigii ugu horreeyeen ka qayb galay wulaadda iyo qiyaadada sare ay leeyihiin anigoo ka socda maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka de waxaa ii soo baxday in ummadda masiirkeedii looga hadlayo meeshan jazaak allah khayr aad baad umahadsan tahay waa hagaag iminkana waxaa ila jooga waliga walaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan sheekh cusmaan marka hore kusoo dhawo idacadda islamiga alfurqaan akhi cabdullahi waa dhow jazaak allah khayr sheekh cusmaan halkan kulan baad ku laheedeen adigu ma markii ugu horeyso kulan caynkan aad ka qayb gashaa jazaaka allahu khayran waa kulan waa ka qaybgeli jiray kulammada badanaa laakiin kulankan wuxuu ahaa kulan oo maaragtay gooni ah oo nooci ah oo runtii noociisa kama qaybgelin hadda ka hor waa kulan maaragtay uu ku soo aaday wakhti maaragtay xasaasi ah eena loogana hadlaayey masaalixda guud oo dadka muslimiinta jazaaka allahu khayran qiyaadadii xarakada iyo hogaankii guudna maaragtay ay soo qayb galan waa shir macno weyn ku fadhiya insha allahu tabaaraka wa tacaala waaya marka adigu si gooniya maxaad uga faa'iida maadaama aad tahay nin dad badan maamulaya maxaad ka faa'iiday oo kula noqonaysaa bulshada aad maamulaysa jazaaka allahu khayr horta abdheed weyn baan ka hadlay oo maxaanku irahdaa ii sheeg wax badan oo naga maqnaa ayaa laga hadlay qadaayaad badan oo saaxada maaragtay ka jiray ayaa laga hadlay wixii aqabaadaa la sheegay wixii injaazaad iyo waxqabad ah waa laga hadlay adiga waxyaabo fara badan oo daah naga saarna oo maaragtay hoggaanku ay soo bandhigeen oo maasha allah haddii la noqdo waxay noqonaysaa insha allahu tacaala meydaankana laga arki doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waxyaabaha kale hadda hoogaa cibaadaad badan iyo qur-aan akhris badan iyo maaragtay allo ku-xirnaasho badan wax badan qalbiga maadaama wax kale oo mashaaqishi culaasadii laga soo gacan banaaday marka hoogaa adi waxay ahayd maaragtay wanaag fara badan iyo kheyr fara badan ayaan kula kulannay meesha jazaaka allahu khayr adoo soo koobaya marka waxyaabihii aad soo gudbiso tiri waxaan waxaana caqabadii ugu ah waxbaa laga qabanaya lagu yiri sooma si guud ahaana dee waa warbixinaa laska dhegeystay oo maaragtay wilaayo kastaba warbixinaa bixisay makaatibtii guud ahaan jaho kastaba maaragtay warbaa laga dhegeysanayay odayga waa fadhiyey amiirka guud ahaan waa la fadhiyey madaxdii dhanaa fadhisay marka aqabaadkii lasoo gudbayna waa la xaliyey boqolkiiba waxaa la dhihi karaa boqol wixii aan sheegnay aqabaadeen waa la xaliyey ilaahay baana ku mahadsan wixii injaazaad iyo horumar ay waxba oo maaragtay idan waa la bogaadiyey aad baad umahadsantahay kaas wuxuu ahaa sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga walaayada islaamiga ah ee bakool oo u warramaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa hagaag iminkana waxaa ila jooga waaliga walaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo muddooyinkan aynaan is arag Eh, waxaad naga wartaa bal eh, shirkan halkan ka dhaca ood ka soo qayb gashay muxuu kaga duwanaa shirarkii horead ka soo qayb geli jirtay Eh, adiga qiimeyntaada marka la Eh, horta qofaan joogin loogama sheekin kara cabdallow wax badan buu kaga duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay horta xagga waqtiga waa kaga duwan yahay eego wuxuu kaga duwan yahay eh, xagga waqtigiisaa dheeray marka.
waqtigiisu waa dheera waxaa kale uu kaga duwan yahay dhinaca kale waqtiga uu ku aaday Mhm.
wuxuu kaga duwanaa shirarka kale waqti wuxuu ku aaday aad munaasib ugu ah in la kulmo Waa.
buu ku aaday waa wuxuu ku soo aaday iyada oo xamladii weyneedu cadowga soo qaaday ay jabtay waa mid yaroo eh, gacan ku rimis oo isku day ana oo ay haddaba ku jabeen sida kuu muuqata ama aad maqlaysayna ay socotaan wuu ku soo aaday waa Eh, waxaa kaloo kaga duwanaa shirku wuxuu ahaa shir wax badan lagu xaqiijiyey dhinacyo badan wax kale wax lehba oo ummadda muslimiinta ah danahooda ah ama diintooda ha khusayso ama dunyadooda ha khusayso shirkaanu waa shir xalliyey wax fara badan Ma- maxaad xaqiijisay mujtamacana wuxuu ugu tegi doonaa guryahooda wilaayaadka islaamiga iyo bay tegi doontaa waxyaabaha xalismay insha allah dhanka siyaasadda wax fara badan baa xalismay ummadda dacwadeedii iyo muxuu ahaa khayrkeedii iyo wixii loo waday wax badan baa xalismay waa shir lagu qabtay waxyaaba aad u kala duwan oo tiro badan marka nin walba oo idin kamid ah raggiina wulaada ama madaxda gobolada ka asigoo warqada dhaadheer situ yimid soo maahan oo dhahaya waxaan waxna laga Waa qaadin shir la isku- waa shir la isugu diray howlo waaweyn oo muslimiinta dan u ah oo masaalixdooda ay ku jirto hadday tahay adduunye hadday ay tahayba diin intuba shir oo lagu kala qaatay wey shir qiimo weyn ku fadhiyo shirkan waaya aad baad umahadsan tahay kaasi waa sheekh guuled abunabxaan waaliga walaayada islaamiga ah ee hiiraan waxa uu warramay idaacadda islaamiga alfurqaan aad baad umahadsantahay waa hagaag sidoo kale waxaanu la kulnay waaliga walaayada islaamiga ah ee gedo sheekh luqmaan abu anas sheekh luqmaan kusoo dhawo idaacadda islaamiga alfurqaan waa dhaway cabdullahi jazaak allah khayran Een, waa hagaag een, shir baa halkan ka dhacay ee goobjoogaad ka ahayd ma marka ugu horeyso shir noocaana ka qayb gashaa ha waa markii ugu horreysay aan ka qayb gala weeyaan waaya maxaad ka faa'iiday adigu si shakhsi ah marka laga soo tago qodobada ka soo baxa wallaahi saameyn culus buu agteedu ku leeyahay leanna maxaa yeelay waa arrin badan oo taariikhi ah oo ummadda waxaa weeyaan in badan ay ka faa'iidaysanaysaa ka dhacay anigana faa'iidadan baan qayb ka ahaa jazaak allah khayran waayahay maxaad istiri oo qodobada ka soo baxay iyo wixii laga niqaashay markaad eegto een, maxaad is leedahay een, waxtaray u leeyihin ummadda wallaahi runtii qodobada meeshaan ka soo baxay oo dhan dhammaan waa waxtar leanna maxaa yeelay waxaa meesha ku- ku kulmay qiyaadada xarka shabaal mujaahidiin hoggaankeeda guud iyo waxaa weeye maamuladeeda kala duwanaa yacni qodobada meesha lagu qaatay oo dhan aanu rajeynayna inay dhaqan galaan waa qodobo ummadda soomaaliyeed afyaa doona insha allahu tacaala mustaqbalka soo socda hadduu leeraalka noqdo
waayahay een, waxaad ku noqonaysaa ee, shaqadaadii Ee, markaad halkan imaanaysay een, iyo hadda oo aad noqonayso maxaa farqi ah oo kuu dhexeeya farqi badanaa u dhexeeyo hadda waa si fiican loo abdeb garoobay oo waxaa weeyaan baalal baa laleeyahay la dhihi karaa macnaha baalalna waa dareemi kartaayoo ma ogtahay shimbirka baalasha ku buubaa ma ogtahay Hay.
marka hadda waxaa la dhihi karaa dad baalal lahanay hami weyn baan leenahay yacni saaxadana laga dareemi doonaa insha allahu tacaala waxqabadka iyo shaqooyinkan hor yeella iyo fulintoodana ilahi baan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu noo fududay insha allahu tacaala jazaaka allah khayran aad baad umahadsantahay kaasi waa weliga walaa islaamiya gedo sheekh luqmaan abo anas aad baad umahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته weliga walaa islaamiga shabeellaha hoose een, sheekh cabdisamed abo cabdiraxmaan kusoo dhawo idaacadda islaamiga alfurqaan جزاك الله خير waan dhowahay idaacadda alfurqaan waana ugu mahad celinayaa adeega bulshada ee u haysa Eh, halkan baan eh, isku aragnay oo kulanka uu ka socday Eh, kulankana iminka waa lasoo gebagabeeyey eh, u dhexeeyey madaxda sare xarakada shabaab ulmujaahidiin iyo eh, walaada iyo rag kale oo mas-uuliyiin oo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin muxuu eh, kulankani ku saabsanaa jazaak allah khayr kulankan kulan xaqiiqatan muhiim ayuu ahaa waxaana u dhexeeyey maktabka siyaasaadka iyo walaayaadka iyo qiyaadada xarakada Ee, xaqiiqatan wuxuu ku saabsanaa marka arrimo masiiri ah in laga wada tashto oo ummadda wax kuwal u ah ayuu ku saabsanaa iyo si loo ilaalinayo midnimada camalka ayuu ku saabsanaa wax badanna insha allah taala waa lagu lafaguray wanaag badanna waa noo muuqday dadkana insha allah tacaala haddee iswaraysi akhbaarna waa lakala qaatay oo acmaasha soo socotay intaasoo soo socotin akhbaarna waa lagu kala qaatay haddee wax badan nooga dhigna xaqiiqatan bayaan baad soo saarteen maxaad rajeynaysaa in ay ka dhaqan galaan bayaankaas qodobo badana soo saarteen jazaak allahu khayran waa mahadsan tahay Eh, bayaan ayaa shirka ka soo baxay iyo kulanka wax ku ool ah awalan horta bayaanka waan soo dhaweynaynaa kagawaali ahaan iyo walaay ahaan waan soo dhaweynaynaa wixii ka soo baxay bayaankaas iyo shirka wixii ka soo baxay xaqiiqatan bayaankaas iyo qodobada ka soo baxayna insha allah tacaala waxay noqon doonaan arrimo muhiim u ah bulshada Haye.
arrimo masiiri ah waxaa jiray oo qadaaya taagna ayaa jiray oo insha allah tacaala xal looga gaaray ayaa jiray insha allahu tacaala Ma- marka waad faraxsan tahay waan faraxsan anaga ka walaay ahaan insha allah taala waan soo dhaweynaynaa xaqiiqatan insha allah taala waxaan rajeynaynaa Haye.
si kal iyo laaba inaan u fulin doono insha allah maxaa iska kaa bedela markaad halkan timiday haddana een, shaqadii aad ku noqonaysaa wax badanaa iska bedelay xaqiiqatan dad aan muddo mugtay aan is arkina is aragnay dad walaala oo mujaahidiin oo mutahay nin kastaba kaalin uu ku aadanaa ayaa meeshaan ku kulmay haddee dad axibba ah oo ilahay dartiisa ku wada walaaloobay oo diintan waxaan usoo wada halgamayaa halkaan ku kulmay waxyaalo badan iska bedelay kulley insha allah wax badanna waa rajaynayna insha allah tacala oo kheer ah marka inaad eh, shaqadii sii dardir gelisaan adiga iyo ragga kale ka hooseed rajeynaysaa marka meesha ku noqon aad iyo aad aad iyo aad waan rajaynaya insha allahu tacala shaqadeeda insha allah taala saaxadan laga arki doono waan rajaynayna ilahay subxana taala ha noogu kaalmeeyo allah ha noogu fududeeyo arrintan insha allah tacaala ma laydinla xisaabtamay maadaama aad eh, ummaddii eh, mas-uul ka tihiin haddaad tihiin walaada haa wax hadee meesha mugtay waxaa loo imaaday in mugtay akhbaartii iyo shaqooyinkii lasoo qabtay in mugtay laska waraysto iyo cilalka jiray maxaa jiray iyo laska wareysanayay haddee xisaabtan meesha waa ka dhacay waa lasu weydiiyey qof kasta wuxuu soo qabtay uu ka warbixiyey maxaa qabatay bulshada maxaa u qabatay xagga dacwada iyo diinta horumarinteeda maxaa ka qabatay majaalka kale oo mugtay wax soo saarka iyo beeraha maxaa laga qabtay waa lasu wareysanaya xisaabta mugtay waxay ahayd xisaab oo mugtay mas-uuliyiinta lala xisaabtamayad xaqiiqatan walaalahana ilahi subhana taala waafajiyey qiyaadada jazaahum allahu khayran ilahi subhana taala noo xifdiyo sheekh axmed abu yunis waaliga walaa islaamiga ah ee jubbada hoose asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan ودوه جزاك الله خيرا بارك الله فيك halkan shir baad kaga qayb gashay ay yeelanayeen madaxda sare xarakada shabaab almujaahidiin iyo walaayadda ama madaxda gobolada oo adigu aad ka mid tahay iyo weliba rag kale oo mas-uuliyiina maxaa ka soo baxay jazaak allahu khayran akhuuna si aad sheegayso waa meeshii shirba ka dhacay oo looga tashanayay een, arrimaha maanta masiiriga ah oo socdo ama jihaadiga ah iyo arrimo kaleba looga tashanayay waxaana ugu tashanayay qiyaadada harakada iyo maktaba siyaasadul walaayaad waxaana ka soo baxay waa arrin muhiim ah oo maantana laga dareemi doono miisaanka markii bannaanka loo bax oo la arki doono aad iyo aadna faa'iido u ah baa ka soo baxay jazaak allahu khayran waayahay eh, adigu waa marka ugu horeyso shir caynkan ka qayb gashay soo maa ha jazaak allahu khayran waa markii iigu horreysay oo aan shirkan qayb galay waa waa markii haddana aan ugu farxad badanahay oo farxadda meesha ka dhacayso aan caadi aan ahayn maxaa iska kaa bedelay halkan intii aad joogto oo shirka uu socday oo aad ka qayb gelaysa falanqeynadaha iyo doodaha iyo arrimaha dee sida runtaa maaragtay een, looga daba tegayo oo aan lala ganfanayn jazaak allahu khayran waa waxa maanta aan halkan ka faa'iidiyey waa waxa lasoo kooba kara ma sababtoo ah waa halkan ka dareenay maanta cadowga oo ma ogtahay maanta dagaalka ku ah diinta islaamka iyo muslimiinta dhammaan iyo dhaqaradooda iyo qaabkii ma ogtahay iyaga oo u rafanayaan oo diin baabi'iyaan ay rabaan iyo wax halkan aan ka faa'iidnay iyo annaga naftarkan oo shucuurtan isbedeshay oo markii banaanka aan joognay markii halkan joogna iskumad aan ahayn wax badan marka ka faa'iidnay marka waxaan leenahay een, shirkan waxaa noo tahay faa'iide iyo fursad maanta camalkan socdo wax badan ka bedeli doona insha allahu raxmaan shaqadii aad ku noqonaysaa ma sidaadii horead ahaanaysaa mise waxbaad iska bedelaysa jazaaka allahu khayran akhuuna een, shaqadii markii aan ku noqonno een, sidii lama ahaanayo wax badan ba isbedeli doono waxii aan halkan ku qaadanay waxa markan loo bahan yahay intaan dabiiqino bulshadii waxa weeyaan barnaamijkan u sharaxno waagay aan saarno si anaga maanta doontaan u fuulnay iyo si kasii badan ayagana doontaan u saarno Ma- marka waxaad leedahay een, macluumaad badan oo iga dahasoonaa ayaan ogaaday jazaaka allahu khayran wax badan oo badan oo maanta een, eh, wanaag u ah camalkan baa halkan ka ogaanay waxaan leeyahay marka banaanka markii aan aadan- aadnana wax badan ba halkaas eh, noogu sii addaan doono bulshaduna u addaan doono insha allah kuwaas waxay ahayn qaar ka mid a walaada ama madaxda gobolada ee wilaayaadka islaamiga ah waxay u waramayeen idaacadda islaamiga alfurqaan kadib markii lasoo gebagabeeyey kulan u dhexeeyey hogaanka xarakada shabaab almujaahidiin iyo ee, walaada oo ah ragga iminka aanu wareysanayni sidoo kale shirka waxaa xusid mudan inay joogeen mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin kuwaas oo intiina aan dhegaysanaysay aanu horay u wareysannay waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
kanaalka wararka alkataa'ib ayaa galabta wuxuu baahiyey filim muujinaya khasaare culus oo gaaray dowladda federaalka weriye farxaan ayaa soo daawaday haye farxaan mu'asasada garabka warbaahineed ee alkataa'ib ayaa baahisay weerarkii cagmarinta ahaa ee cutubyo ka mida militariga mujaahidiinta ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa deegaanka ceel cali axmed ee gobolka shabeellada dhexe iyadoo filimku soo bandhigayo ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo mar qura rasaasta hubinaya askarta dowladda federaalk oo ku sugnaa xero ay ku lahaayeen deegaankaasi waxaa sidoo kale kaamirada alkataa'ib ku dulgeynaysaa qaar ka mida askarta mujaahidiinta oo dhaawactiraya ciidamada dowladda federaalk oo nafta gabaabsi ku sii ah
ولئن كان مريضا
waxaa intaa xiga askar tiro badan oo bilqan xerada gudaheeda iyo askar firxad ah oo ay mid mid u tooganayaan milatariga mujaahidiinta al-shabaab xerada ayaa guud ahaan la wareegaya ciidamada shabaabulmujaahidiin oo weerarka soo qaaday gabagabada filimka ayaa soo bandhigaya gaari nooca ay soomaalidu u taqaano cabdibilaha oo ka dulbabanaya raayada tawxiidka toddobaadkan gabaabsiga ah ayaa waxaa silsilado weeraro ah oo lagu beegsaday ciidamada dowladda federaalk oo ku kala sugnaa deegaanada cali kawsar cali fooldheere daarunicma iyo caddaan lixey oo dhammaantood ka wada tirsan shabeellada dhexe kuwaasoo loogu geystay khasaare ba'an halka looga furtay hub iyo agabyo militari oo aad u badan ونضرب بالسيف فوق الرقاب ونضرب بالسيف فوق الرقاب إذا كنت ترجو جنان الخلود فساح القتال تنادي الشباب فشمروا خيرا ولا تستكن وقم للجهاد وخوض الصعاب إذا كنت ترجو جنان الخلود فساح القتال تنادي الشباب فشمروا خيرا ولا تستكن وقم للجهاد وخوض الصعاب وقم للجهاد وخوض الصعاب فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu weynaa dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali waad mahadsan tahay maxamed ciise cali dhacdooyinka toddobaadka caawa waxaan gebi ahaan diiradda ku saari doonaa howlgalladii ugu waaweynaa ee toddobaadkan ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamedow toddobaadkan waxaa dhacay howlgallo waaweyn oo ay fuliyeen ciidamada kala duwan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo khasaare adag lagu gaarsiiyey dowladda federaalk maamul goboleedyada ee shisheeyaha haddaan ku hormarno howlgalka koowaad ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar cagmarin ah oo si heersaraa loo soo agaasimay waxay ku qaadeen xiro ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin deegaanka abuurey ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya weerarkan ayaa waxaa khasaare adag lagu gaarsiiyey dowladda federaalk iyadoona askar far badan looga dilay weerarkaas hub iyo saanado militarina ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen markii weerarkaas dhacay kadib waxaa baraha bulshada isqabsatay oohin iyo baroor ay iswadaarsanayeen ehelada iyo qaar ka mid a saraakiisha saaxiibadooda lagu dilay dagaalkii ka dhacay deegaanka abuurey warbaahinta tan islaamiga ah eelfurqaan waxaa toddobaadkan kusoo dhacay qaar ka mid ah ciidamadii iyo saraakiisha lagu dilay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay deegaanka aboorey ee kaabiga ku haysa degmada buula burte ee gobolka hiiraan kuwaasoo kale ah kow shariif cabdi garuun oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalk labo shidana hurwa oo ahaa isagana sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalk saddex cadaawe faarax oo isaguna ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalk gaar ahaan kuwa booliiska afar muuse cali faarax shan cabdulaahi xuseen waasuge lix jeelow cigaale toddoba cabdibila dhuxulow haraadane oo ahaa isagana sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalk wuxuu ka mid ahaa saraakiishii galaafatay xabadda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku baxay dagaalkii ka dhacay toddobaadkan gudihiisa deegaanka aboore ee gobolka hiiraan sidoo kale warqabadka warbaahinta islaamiga ah elfurqaan toddobaadkan waxaa kusoo dhacay qaar ka mid a magacyada askartii lagu dhaawacay dagaalkaasi kuwaasoo kale ah kow korneyl cali dhuux cabdimahad oo horey usoo noqday taliya ku-xigeenka booliiska dowladda federaalk ee gobolka banaadir laba muumin eeley oo ahaa guddoomiyihii hore ee maamulka dowladda federaalk ugu magacaaban degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaana soo gaaray dhaawac culus saddex xuseen xasan waa sarkaal ka tirsan askarta dowladda federaalk isaguna waa dhaawac afar cabdulaahi cali raage taliyo guuto oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk sidoo kale toddobaadkan sii dhammaanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaaday weerar culus oo mar kale ay ku rogaal celiyeen saldhigii ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaanka ceel cali axmed ee wilaayada salaamiga ah ee shabeellaha dhexe mujaahidiinta ayaa weerarkan mar kale waxay kusoo furteen hub iyo saanado militari gobolka mandheera ah ee dhulka nafdhiya ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa toddobaadkan iyagana dhankooda qaaday silsilado howlgalo ah kuwaasoo lagu dhiigbixiyay ciidamada soo duuliyaasha kenya ciidamada hubeysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeen dheelmada waxay ku qaadeen xiro ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka alunga ee hoos tagta degmada lafey oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ciidamada mujaahidiinta weerarkan waxay ku dileen hal askari oo ka tirsan ciidamada kenya dhaawacuna waa saddex askari oo ka tirsan ciidamada kenya oo garaab ah sidoo kale militariga xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka mandheera ayaa kamiin u dhigay ciidamo ka tirsan kuwa kenya kamiinkan ayaa ka dhacay inta u dhexeysa degmada ceylqaalow iyo deegaanka rasuki dhimashada waa laba askari oo ka tirsan ciidamada kenya dhaawacuna waa saddex askari oo kenyaati ah sidoo kale waxay mujaahidiinta weerarkaas dhabagalka ah ku gubeen gaari koyl ah oo saarna qori jiib ah aroornimadii hore ee saakay dagaalyahanno aad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar cagmarina oo saf ballaarana waxay ku qaadeen oo in muddaa lasoo gurfaynayay xarumaha iyo saldhigyada askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya weerarkan ayaa lagu dilay sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab saddex iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyadoona lagu dhaawacay tiro intaas ka badan ciidamada mujaahidiinta ayaa intii ay howlgallada ka wadeen gudaha degmada balcad waxay saldhigga magaalada kasii daayeen tiro maxaabiist muslimiin ah kuwaasoo si dulmi a u xirnaa gudaha magaaladaas ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay weerar kamiin ah ama dhabagal ah u dhigay oo kolkii dambe isku bedelay dagaal toos ah ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka dagaalkan ayaa ka dhacay dureedka degmada xudur ee gobolka bakool dhimashada ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa gaartay toddoba askari dhaawacuna waa afar iyo toban askari oo sarkaal ku jiro mujaahidiinta waxay weerarkan ku gubeen gaari cabdibilaah oo saarnaa qori dhashiika ah kaasoo ku basbeelay dagaalka inta uu socday toddobaadkan iyo isbuucii horeba ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la soo baxay arcar ay ka yaabsadeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo shisheeyaha duulaan gardaraa dalku joogaba kuwaas oo ku tilmaamay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab markan ay doonayso sidii ay usoo afjari lahayd dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo shisheeyaha dalka joogaba kuwaas oo baqdin iyo walaac xoogan ka muujiyay howlgaradan toddobaadkan iyo toddobaadkii dambe ay fuulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee maxamed oo mid weliba oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeya ayaa wadnaha farta ku haya iyagoona ka baqaya in lasoo weeraro oo ay soo jeeraan ciidamadu hubaysan oo ka tirsan militariga xarakatu shabaabul mujaahidiin caawa dhegeystayaal xubintii dhacdooyinka toddobaadka inahaas ayaan kusoo koobaynaa nabadgelyo
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي